bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhduna ay ku astaysan tahay kow-iyo tobanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta degan xaaladda magaalada guraceel ee gobolkaasi galgaduuda iyadoo maalintii shalay ahaa dagaal aad u xoogan uu ku dhex maray culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca maleeshiyaad daabacsan iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ku sugan gobolkaasi galgaduud qayba ka mid a wararka laga helaya guraceel waxa ay sheegayaan in saaka xaaladdu ay tahay mid degan ayadoona dagaalada ay yihiin kuwo weli laga filan kara in mar kale dib ay kaga qarxaan halkaasi inkastoo haatan waxgarad ay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka galgaduud gaar ahaan degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduud oo maalintii shalay aha ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ahlu sunna iyo ciidamada dowladda ee halkaasi ka arriminayay wararka laga helaya waxa ay sheegayaan halkaasi in saaka xaaladdu ay tahay mid degan iyadoo weli ay magaaladu ka jiraan barakac xoogan oo ay samaynayaan dadka ku dhaqan halkaasi kuwaasoo ka baqdin qabo in saamayn uu ku yeesho dagaal mar kale ka dhaca gudaha degmada oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka ahlusunna wal-jamaaca ee maalintii shalay had la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi taliska ciidamada militariga soomaaliya ee koo iyo labaatanaad ee ka howlgala gobolka galgaduudna waxa uu ka warbixiyey howlgalla maanta ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolkaasi gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduuda wararka laga helaya waxa ay sheegayaan halkaasi in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo iskaashanayo ay gacanta ku dhigeen fariisimo dhowra oo hore ay kaga arriminayeen maleeshiyaadka al-shabaab oo kuwaasoo ku yaala tuulooyin hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolkaasi xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamadu halkaasi ay ka wadeen sida uu sheegay taliska halkaasi howlgallo ballaaran oo ammaanka lagu xaqiijinayo taliyaha ciidanka qaybta koo iyo labaatanaad ee gobolka galgaduud waxa uu sheegay in howlgalladani ay dadaalada lagu doonayay qayb ka yihiin sidii gargaarka yaalla magaalada loo gaarsii lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo hore al-shabaab ay ugu wargeliyeen cid allaale ciddii qaadatay in dhibaato ay la kulmi doonto sidoo kalena gebi ahaanba laga qaadan doono hantida iyo xoolaha ay haysato dadka ayaana intaa wixii ka dambeeyey waxa ay ku dhiira waayeen qaadashada gargaarka dowladda federaalk ee ay geysay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayagoo ka baqdin qabo qaadashada raashinkaasi saamayn ay ku yeelatay noloshooda madaxda dalka ayaa horey waxa ay u sheegeen inaan la aqbali karin in qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ay xanibaad ku hayaan bulshada maleeshiyaadka al-shabaab ee horey looga itaalroonaaday kuwaasoona maalmihii lasoo dhaafay sheegayay in la bilaabi doono howlgallo dalka oo idin looga saaraya al-shabaab maadaama dhibaatooyin ay ku hayaan qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya meelaha al-shabaab xanibaadda ay ku hayaan sidoo kale waxaa ka mid ah degmada buulo burte ee gobolkaasi hiiraan iyadoona muddo sanadku dhowaad magaaladaasi ay waxay yaran tahay al-shabaab inkastoo kal hore si xoog ah gargaar lagu gaarsiiyey magaalada taasoona ay qayb ka haayeen galbinteeda raashiinkaasi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga balse shacabka ku dhaqan degmada buulaburta ayaa dhankooda waxay ahaayeen maalmihii lasoo dhaafay kuwa isaga barakacaya magaalada maadaama saamayn ay ku yeelatay qaadashada raashiinkaasi ayagoona ka baqdin qabo saamayn naftooda ah taasoona waxyeello kaga imaan karta dhanka maleeshiyaadka al-shabaaba halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maalintii shalay ahaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa uu ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan gobolada mudug iyo galgaduud ee halkaasi ka soconayay muddooyinkii lasoo dhaafay asigoona madaxweynaha si rasmi a maalintii shalay u tilmaamay ama ka dhawaajiyey inuu shirkaasi furan yahay sidoo kalena lasoo gebagabeeyo horraanta bisha soo socota ama dabayaaqada bisha tani madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kale ka dhawaajiyey in shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka gogashiisa ay taalo ama ay fidsan tahay magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb halkaasoo kal hore ay u qoondaysay dowladda federaalk ee soomaaliya dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka ayuu ka dalbaday madaxweynaha soomaaliya inay u dhaga nuglaadaan awaamiirta dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena dowladda ay wax walba ka taageeri doonto dadka ku dhaqan goboladaasi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ku dhiirageliyey bulshada ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya inay ka qayb qaataan sidoo kalena ay dardargeliyaan samaynta maamulka uu yeelanayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kaasoo la doonayo in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si dhaqso ah ku soo dhisto maamul dadka halkaasi ku dhaqan ay u midaysan yihiin
muhiimad maxaanku dhahdaa maamulay leeyihiinoo dadka degani dadka runtii taariikhda soomaaliya caamka ku ah oo haddii ay tahay ama gobonnimo udirirkii ama haddii ay tahay maxaan ku raha mar walba dhibaatada dadka dadka in loo laga kaco oo loo istaago yaa leh marka inay helaan maamul iyo kala dambeyn dalka soomaaliya oo dhammaa dan ugu jirtaa dawladda federaalkaana dantaasi daba joogtaa waan idinla joognaa waanan idinla joogi doonnaa hadii alla yidhaahdo ilaa aan halkaan ilaa aan guusha goboladan guusha aan u rabno oo ah maamul inay yeelata aan soo saarno marka waxaan rabaa idinkuna dawladdiinna waa inaad gacan siisaan sida aad uga rajaynaysaan dawladdu inay gacan idin siiso idinkuna dawladdu waa inaad gacan siisaan dawladdu maxaad ku gacan siinaysaan dawladda awaamirteeda oo socoto taladeeda oo la dhagaysto sida haddaad shaqa uga dhawaajiyo waxyaabahan ha laga haro dhibaataa ku jirto mujtamaca ku jirto waxay tiraahdo dawladda in la daayo war khayrkaa inta ku jira ha lagu soo haliilo oo ha lagu soo cararo meeshtiraa dawladda in la daayo dawladdi waa tii tilmaamo bixisa awaamir bixisa dadka ku taageerta muxuu ahaay waxa ay qabsanayaan madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaana shalay gelinkii dambe dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ka gadaal markii uu soo idlaystay booqashadii gaabneed ee uu ku gaaray degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galgaduuda xilli qayba ka mida gobolkan ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya ciidamo ka tirsan dawladda iyo sidoo kale maleeshiya taabacsan culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca ee fadhigooda uu yahay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya maamulka gobolka galgaduud ayaa si aad ah u dhaliilay dagaaladii maalintii shalay aha ka dhacay gobolka galgaduud gaar ahaan degmadaasi waxa uuna sheegay in eedda ay leeyihiin dadka weerarka ku soo qaaday fariisimada ciidamada dawladda waxaana inta la ogyahay ku geeriyooday dagaaladii maalintii shalay aha ka dhacay halkaasi ilaa iyo laba-iyo toban ruux oo qaar ka mida dadka geeriyooday ay ku jiraan dad rayid ah oo ka agdhowaa goobaha dagaaladu ay ka dhacayeen madaxda dalka soomaaliya ayaa habeennimadii xalayha waxa ay ka qayb galeen munaasabad cashe sharaf oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya taasoo ku aadaneed ansixintii xukuumadda cusub ee soomaaliya ee ay meel mariyeen baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ugu horey munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu kaga mahad celiyey mudanayaasha baarlamaanka ah ee soomaaliya meelmarinta xukuumaddiisa waxa uu sidoo kale sheegay inuu la imaan doono wadashaqayn wanaagsan uu la yeelan doono mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya maadaama mudanayaasha baarlamaanka ay yihiin halka sharci dejinta u ah soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in mar waliba uu ku dadaali doono adkaynta wadashaqaynta ka dhexaysa xukuumaddiisa iyo baarlamaanka soomaaliya xilli sidoo kalena lasoo bandhigay magaca cusub ee xukuumadda uu hogaaminayo cumar cabdirashiid cali sharmaarke taasoo loogu magac daray hiil qaran waxaan idin sheegaya runtii inaan annaga xukuumad ahaan haddii laa yidhaahdo inta aan ka gaarsiinayno dalka kale in qof kasta oo codkiisa dhiibto aan siyaasaddan ku wadi doonno xasilooni kalsooni abuur wadatashi iyo dowlad wanaag waxaan marka rabaa inaan idinka codsado idinka inaad runtii nagula shaqaysaan wada tashigaas inaan abuurno xasilooni siyaasadeed inta ka hartay labada kun iyo lix iyo tobanka in waxaan rabaa aan si gaar idinkagu bogaadiyo yacni waktigii adkaa oo lagu jiray sida aad hindisii sharciyeedkii aad u mariseen wuxuu aan u maraynaya barnaamka waqtiga ugu shaqo badnaa waxaa dhinaciisa isna goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya kaasoo tilmaamay inay ku dadaali doonaan inay meel mariyaan marka ay dib isugu soo laabtaan ama ay ka soo laabtaan fasaxa uu haatan galaya baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale furitaanka kulanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya ay ku meelmari doonaan hindise sharceedyada horyaala si loo dardargeliyo hiigsiga labada kun lix iyo tobanka wixii dhankooda kaga aadan arrintaasina ay wax badan ka qaban doonaan sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo soo xiray munaasabadda habeenkii xalay aha ka dhacday villa hargeysa taasoona ahayd cashe sharaf xukuumadda soomaaliya ay soo qabanqaabisay taasoona lagu casuumay dhammaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in marka hore uu soo dhoweynayo ansixinta xukuumadda cusub waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in ay hortaalla dowladda federaalk ee soomaaliya wakhtiyo kala duwan waxa uu sidoo kale madaxweynaha ka hadlay muddadii ay jirtay dowladdiisa waxyaabihii u qabsoomay oo ay qayb ka ahaayeen qabsoomidda shirkii arrimo dibadeed wasiirada arrimaha dibadda ee wargoboleedka igad ee muqdisho ka dhacay booqashadii madaxweyne rajab dayib urduqan iyo sidoo kale hanaankii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kala wareegeen goobo dhowra maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in qorshaha uunan ugu jirin madaxda dowladda in wax wakhti kororsiya ay sameeyaan haddii uu idlaado wakhtiga haatan kaga harsan dowladda uu hogaaminayo asigoona tilmaamay madaxweynaha soomaaliya in keliya dadka soomaaliyeed lagu qanci karo marka xilligooda uu dhammaado in dalka uu galo doorashooyin cidda matalaysa dadkana iyagu ay soo doortaan
laba sano ka hor markaa higsiga la keenayey waxaan ballan qaadnay ummadda soomaaliyeed u sheegnay ee xilligaa mandate-ka dawladdan markuu dhammaado inaanan annaga ku tala jirin qorshana noo ahayn yacnii khiyaar meel noo yaalloon soo qaadanana aanu noo ahayn in kororsiimo aan doonno oo aan dhaanno waa la kororsiinaya waqtiga muxuu aha sii soconaya waxaan waxaan ummadda u ballan qaadnay dawlad dhisidda iyo dawladnimadu nidaamkii xilliyadii kala guurka iyo maxaanku yidhahday kumeelgaarka lagu jiro ku imaan jirtay si ka duwan markaan inay ku timaado waana sida aan dhahnay doorasho ayaa ayaa lagu imaanayaa baarlamaankan baarlamaanka ka dambeeya iyo dawladnimada inta ka dambaysa doorashadaasi sida ay noqonayso qaabkeeda weli tafaasiisheeda waa noo dhiman tahay guddigaas madaxa bannaano saaranaan rabnaa inuu talooyin noo keeno baarlamaanka ku soo celiyo baarlamaanku ka doodo sidii markaa uu u arko maslaxadda iyo ummadda inay tahay in lagu dhaqan gelin karo go-aankaas ummadda aan hore ugu dhiibnana baarlamaanku markaa uu go-aan ka gaaro mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inay ka hadlaan arrinta la xidhiirta xanibaadii dowladda bangiga maraykanka uu ku soo rogay xawaaladaha soomaalida ee dalkaasi ka howlgelayay kaasoona lacago looga soo diri jiray dad soomaaliya oo ku dhaqan gudaha dalka ayaa waxay maanta kulankooda la filayaa inay ku taageeraan sidii xanibaadaasi looga jooji lahaa dadka soomaaliyeed xildhibaan maxamed cumar oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in hadafka maanta kulanka uu yahay arrintaasi iyo sidoo kale qorshayaal kaloo horyaalla mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya maadaama haatan uu soo dhow yahay fasaxii loogu talagalay inay galaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya sidoo kale kulanka baarlamaanka soomaaliya ee maanta ayaa lagu wadaa in looga hadlo qaraarka qorista afka soomaaliga
maanta arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay kooiy tobanka febraayo laba kun shan iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka ajendaha waxaa ka mid ah arinta sharciyadka doorashooyinka iyo sidoo kale in golaha shacabka ay sixiyaan qaraar ku saabsan afka soomaaliga iyo qaraar kale oo ah taageerada hawaalada soomaaliyeed oo oo waa tii laga mamnuucay laga joojiyey mataqaana dalka maraykanka marka arrimahaas ku saabsan dadka ku dhaqan waddanka koonfur afrika ayaa soo dhoweeyey ansixinta xukuumadda cusub ee soomaaliya ee maalintii shalay ay meel mariyeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxayna sheegeen in arrintaasi ay si aad a u soo dhoweynayaan xilli dalka koonfur afrikana qayb uu ku yahay meelaha sida adkaa loogu dhibaateeyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee soomaalida ee uu siyaabo kala duwana u gaaray gudaha waddankaasi waxa ay tilmaameen in haatan wixii ka dambeeya ay si aad a u soo dhoweynayaan magacaabista xukuumadda cusub iyo meelmarinteeda ayagoo uu tilmaamay inay ka filayaan in wax badan ay ka qabato dhibaatooyinka lagu haya dalka dadka ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika oo ay qayb ka tahay dilal iyo sidoo kale boob loo geysto hantidooda warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaartaaynu jecelnahayo waa naga intaa waxaa warkiidiin aqrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin taniyo intaan mar kale dib u kulmaynaan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu